إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay shil gaari oo shalay ka dhacay magaalada muqdisho dagaal beeleed ay ku dhaawacmeen in ka badan toban ruux ayaa ka dhacay degmo ka tirsan gobolka sanaag turkiga ayaa sheegay in sanadka labada kun shan iyo labaatanka uu bilaabi doono shidaal baarista soomaaliya dowladda kenya ayaa shaaca ka qaaday in maanta ay aasayso taliyihii ugu sareeyay dalkaas iyo saraakiil kale oo ku dhintay shil diyaaradeed waxaa weli xiran suuqii lagu iibin jiray geelle ee ku yaala deegaanka siinka dheer ee duleedka magaalada muqdisho biyo la-aan daran ayaa laga soo sheegayaa xaafad ka tirsan magaalada gaarisa ee dhulka nfd kulan u dhexeeya wilaayadii islaamiga ah ee gado iyo beeshareer axmed ayaa ka dhacay deegaan hoostaga degmada doolow ee wilaayada gado القرآن آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
warkii oo dhan khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay shil gaari oo shalay ka dhacay magaalada muqdisho cabdalla mukhtaar ayaa faahfaahinaya khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay shil aad u xoogan oo shalay ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada caasimada ah ee muqdisho halkaas oo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen dad ku dhow toban xubnood ilawareedyo maxalli ah ayaa xaqiijiyey in shilka baabuur uu si gaar ah kaga dhacay meel u dhow xirada efesiyoni ee magaalada muqdisho shilka ayaa yimid kadib markii gaari nooca kuwa xamuulka ah uu ku dhacay gaari kale oo noociisu yahay saaruf gaariga xamuulka ah ayaa dul maray mootobajaaj ay dad la socdeen oo jidka laamiga ah marayay tiro dad ah oo u badan dadkii saarnaa mootada uu jiray gaariga xamuulka ah ayaa ku dhintay shilkan sida ay sheegeen goobjoogayaashu waxaa sidoo kale shilkaas ku dhaawacmay tiro kale adiga haddeertaan baawurkaanaan saddexa meeshaan intaan aniga ma ogahay hadda adi waxaa la sheegaya meedkan iyo meedkan hadda intuu ku jiro iyo laba kale ay hadda sheegaayeen marka baawurtaan waaweyn dhibaa horta lagu qabaa laakiin dowladda ma xakamaynayso baawur hoomey ashwaashiina saddex kun aa wataa dhe ma afar kun aa astaawa me saddex kun aa wataa dhehe baawur intaa ku soo baxay baawurka intaa ku soo baxa caasi baktiminka waay intaa ku soo baxa baark sariif intayaale lama askari dhaawac kuna khatee lama arday ay askoo ku soo baxeen maxaburtood oo ku baaba'een waxaa saarnaa bajaadka bajaadkaas saarnaayeen infaan bajaadkaas saarnaayeen alxamdulilah dadka reer muqdisho ayaa dhacdadan ku tilmaamay mid argagax leh sawirro iyo muuqaalo laga soo qaaday ayaa muujinayay boqolaal qof oo shacab ah oo gurmad u fidinaya dadka ku waxyeeloobay shilkaasi gaari iyo sidoo kale gaadiidkii isku dhacay dagaal beeleed ay ku dhaawacmeen in ka badan toban ruux ayaa ka dhacay degmo ka tirsan gobolka sanaag zakariya cumar ayaa faahfaahinaya dagaalbeeleedyadan ayaa waxa ay ka dhaceen deegaan hoos yimaada degmada ceerigaabo ee gobolka sanaag deegaanka ay diriirtu ku dhex martay maleeshiyada beeleedkan ayaana lagu magacaabaa wadaagsan waxaana dagaalbeeleedyadan ay u dhexeeyeen laba maleeshiyaad beeleed oo daris ah inta la xaqiijiyey waxaa dagaalkan ku dhaawacmay kow iyo toban ruux oo ka mid ah dhinacyada ay diriirtu dhex martay halka sidoo kalena uu ku dhintay hal ruux ilaa xagga deegaanka ahna waxa ay sheegayaan in ciidamada somalilan ay gurmad u sameeyeen dhinacyada dagaalamaya mid ka mid ah deegaanada ay ka arrimiyaan maamulada shisheeyaha ku daaban ayaa inta badan waxa ay martigeliyaan dagaal beeleedyo iyadoona arrintaasi waxgaradka iyo aqoon-yahanadu ay ku tilmaameen inay qayb weyn ka yihiin maamulada qudhooda kuwaas oo hubka isugu dhiiba bulshada walaalaha ah turkiga ayaa sheegay in sanadka labada kun shan iyo labaatanka uu bilaabi doono shidaal baarista soomaaliya maxamed amiin ayaa warkan inoo haya dowladda turkiga ayaa si rasmi ah u shaacisay wakhtiga kama dambaysta ah ee ay bilaabi doonto inay ku dhaqaaqdo baarista khayraadka shidaalka ee allah uu ku manaystay dalka soomaaliyeed kadib markii horey dowladda federaalk ay dowladdaasi ugu wareejisay kheyraadka badda iyo beriga soomaaliya wasiirka tamarta ee dowladda turkiga ayaa sheegay in labada kun iyo shan iyo labaatanka ay dowladdiisu ka bilaabayso xeebaha soomaaliya howlo shidaal baaris ah kaasi oo qayb ka ah misna daba socda heshiiskii ay la galeen dowladda federaalka oo madaxda ka yahay xasan sheekh wasiirkan ayaa mar uu arrimahaasi ka hadlayey waxa uu yidhi turkiga iyo dowladda soomaaliya waxay hadda diyaar u yihiin in ay horumariyaan khayraadka shidaalka soomaaliya heshiiskana waxaa ka mid ah baarista ka faa'iidaysiga horumarinta iyo soo saarista shidaalka xeebaha soomaaliya waxay tani qayb ka tahay fulinta heshiisyo sharci darro ah oo ay dowladda federaalka ee xulufada la ah shisheeyaha ugu wareejisay kheyraadka ummadda soomaaliyeed heshiisyadaasi xaaraanta ah ee ay dowladda federaalka turkidu la gashay waxaa ka mid ah heshiiskii maamulka badda soomaaliya loogu wareejiyey kaasi oo ka dhacay magaalada ankara sagaalkii bishii februari ee sanadkan labada kun iyo afar iyo labaatanka heshiiskan ugu dambeeyey ee kheyraadka shidaalka soomaaliya ka buuxa loogu wareejiyey turkida iminkana ee isku diyaarinayso fulintiisa ayaa waxaa toddobiyo labaatankii bishii ina soo dhaaftay ee maaj qalinka ku duuga islamarkaana soo saxiixay golaha wasiirada ee dowladda federaalka waxaa weli xiran suuqii lagu iibin jiray geela ee ku yaala deegaanka siinka dheer ee duleedka magaalada muqdisho maxamed qaasim ayaa faahfaahinaya waxaa weli xiran suuqi geela lagu iibin jiray kaasoo ku yaala siinka dheer ee duleedka magaalada caasimadda ah ee muqdisho suuqan ayaa wuxuu u xiran yahay maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka suuqan oo dowladda federaalka u xiran muddo toddobaad ah ayaana weli la furin ganacsatada geela suuqa ku iibisa oo shalay banaanbax dhigay ayaa cabasho adag ka muujiyey falkan uu ku kacay maamulka gobolka banaadir iyagoo ka cawday dowladda federaalka iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ninka lagu magacaabo yuusuf jimcale madaale iyo dad oo wato ganacsatada ayaa sidoo kale waxay warbaahinta u sheegeen in ay jirdil xoogan kala kulmeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka islamarkaana sheegay in ay si xun ula dhaqmeen bulshada waa dadkii xoolaha ka ganacsanayey tiyo etoobiya kuwii ka keenaayey oo ganacsatada ahay kuwii qalaayey oo beledka hilibka siinaayey kuwii laamiga ku dhigaayey kuwii maqaayadaha shidaayey dadweynihii waa kuwaanaa shaqadoor waxay u joogsan tahay dawladda waxay u joogsan tahay guddoomiyaha gobolka banaadir canshuurta ununku waa dhiibnaa neefka laba boqoloo shilin soomaaliya noonkaga canshuura yoonkii boqoliyo labaatan dawladdaanaa naga qaadda soddon kun waxaa noonkaga qaadaa kawaanka gowraca qonton kun waxaa noonkaga qaadaa miiska hilibka laba boqoloo kun ayoonkii noonkaga canshuuraa nin magac faydhoor wata oo qoryasitoo ciidan wata oo madaalaha soo dira la leeyahay oo gebartiisa u qabaa la leeyahay oo ciidamo wata aaddaraad noo yimiday weerarow nagu qaaday dhufeesyadaas ciiddu taalow qotay xooliyow naga xabadeeyey xoolii daraad dadow ku dhaawacayoo u jirdilan xoolaa u dhintayoo hadda duurka ku maqan iyagoo dhaawaca dawladdu xoolahaas iyadaa laga rabaa dhul dowlaan ku ganacsanaaho canshuuraan ninka dhul islaameedaan canshuur ka dhiibnaa suuq dowla ma joogno wax dhaqaalahaan ku qabna male muddooyinka ugu dambeeyey waxaa magaalada caasimadda ah kusoo badanayay dhibaatooyinka dadka shacabka ah u geysanayso dowladda federaalka taas oo iskugu dartay dadka jirdil barakicin intaba dowladda kenya ayaa shaaca ka qaaday inay maanta aasayso taliyihii ugu sareeyay dalka iyo saraakiil kale oo ku dhintay shil diyaaradeed maxamed ciise ayaa warkan faahfaahinaya dowladda kenya ayaa iclaamisay in maanta ay aasi doonto taliyihii dalkaas ee dhowaan ku dhintay shil diyaaradeed sida wararka soo baxaya ay sheegayaan sarkaalkan ayaa waxaa la dhintay ilaa sagaal sarkaal oo ka mid ahaa kuwa ugu sarreeya dalka kenya sida ay tibaaxayaan xogaha soo baxaya balse dowladda kenya ayaa sheegtay in maanta ay aasi doonto taliyihii militariga ee dalkaas ee ku nafwaayey shil diyaaradeed shilalka diyaaradaha ayaa siyaabo kala duwan ugu dhaca qaar ka mid a caalamka kuwaasoo ay ku nafwaayaan saraakiil iyo askar biyo la-aan daran ayaa laga soo sheegayaa xaafad ka tirsan magaalada gaarisa ee dhulka n f d maxamed sheekh cali ayaa qodobkan inoo haya haweenka ku nool xaafadaas ayaa ka cabanaya biyari baahsan oo kusoo korortay magaalada gaarisa oo ah dhulka ay gumaysato dowladda kenya iyagoo sii hadlaya waxay sheegeen in xitaa dadka geeriyooday ee meydadka ah aan u helin wax biyo ah oo lagu dhaqo dadka dhintay maamulka kenyaati ka dhistay dhulkaasi ay ku eedeeyeen in codadkooda doorashada usoo doontaan balse markaas aragtidooda ugu dambeysa oo aysan waxba u qaban bulshada haddaba waa kuwan qaar ka mida dumarka oo ka cabanaya biila-aanta haysata oo la hadlay saxaafadda waxayna ka cabanayaan caqabada soo wajahday waxaan maanta halkan u imaanay oon ka cabanaynaa waxa weeyaan biyola-aan baana haysata biyola-aan aada u ballaadhan oona wakhti dheerna haysatay aan marinay meelo badan dacwo xafiiska gawaska oo in badan oon kow iyo labaiyo saddex iyo afar shan ahayn baan tagnay muddo aad u badan baan tagnay waa laydiin qabane sii socdaana la dhahaa waxbana arrintaas kama jiraan waa arrinaan aad ugu daalay markay noogu dhoweyd beeba baa naloo gelinayaa mar walba beeb baa naloo gelin meeshaas beebkiisaan u dhowrayna u dhowrayna shantii sanaa ku dhammaataa haddana ka kale soo galaana haddana beeb unbaa meeshana loo geliyaa qandaraas baa lagu qaataa qof kasta oo dowladdaas xil ka haaya oo muslim iyo gaal ninkuu dooniba ha ahaado biyana siin kara webigii rifata wuu fatahay dad baa kasoo qaxay oo maga- webiga waxay degan yihiin waddada agagaarkeeda kuuraha markii la rabay aad baa maxay ahaydna loogu baahnaa hooyooyin baa nahay waanu iska rafaadsannahay ilmihii wuxuu rabaa dharkii in loo dhaqo yelifoonkii wuxuu rabaa kii dugsiga aadaya in loo dhaqo wax lagu dhaqa ma hayno booyaddii waa shan kun booyaddii waa shan kun cid aan aan bixin karin baa jirtaa oo maaragtay aad iskaga rafaadsan kii biyihii markuu shubtay kii kale hadduu garjankii la dul istaago maxay ahayda wuxuu leeyahay war hadda ood iga dhaansatay maa maxaagaad igu soo noqoni dhulka soomaaliyeed ee xoogga ku haysato dowladda kenya ayaa waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay kasoo baxayay qayladhaan ku saabsan biila-aan ka jirta kaamuumka ay dowladda kenya ay kusoo ooday bulshada soomaaliyeed ee ku yeela magaalada gaarisa oo ah dhulka ay gumaysato dowladda kenya warkaan saakay dhegaystayaal waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan kulan u dhexeeya wilaayadii islaamiga ah ee gado iyo beesha reer axmed ayaa ka dhacay deegaan hoostaga magaalada doolow ee wilaayada gado cabdiraxmaan badar ayaa qodobkan inoo haya deegaanka geedweyne oo hoostaga degmada doolow waxaa ka dhacay kulan u dhexeeya wilaayadii islaamiga ee gado iyo beesha reer axmed kaasoo ay ugu weyn tahay masiirka halganka lagula jiro shisheeyaha dullaanka ku jooga waddanka kulankan ayaa waxaa ka hadlay inta badan qeybaha kasoo qeyb gashay sida waliga wilaayadii islaamiga ee gado guddoomiyaha nuqabada gobolka nuqabada wilaayada iyo qaar ka mid ah culimada diinta islaamka ugu horeyn waxaa madasha kelimad ka jeediyey waliga wilaayada islaamiga ee gado sheekh luqmaan abu anas isagoo kula dardaarmay beesha inay jihaadka garab istaagaan maanta waa inaad dowlow difaaci kartaan oo la- waxaa weeyaan aad ummaddii waxaa weeye horkici kartaan marka waa taariikhda maanta way qormaysaay waa in taariikhdii hore ee halgankii jihaadka aad ku laheedeen reer axmedow inaad soo noolaysaan balan mata ilaahay subxaana wa tacaala haynaga amr inay jihaadnana ilaahay subxaana wa tacaala hole noo amray waqaatilu lmushrikiina kaafa kamaa yuqaatiluunakum he kaafa soo ma midir iyo mid weyn ma'muur baana waan amrana xaruna marka beesha in waxaa weeyaan kaalinta ay jihaad ku lahaayeen hadday hoo tahay oo garab istaaga oo naf iyo maal ah iyo hadday gacan tahay intaba insha allahu tacaala beesha waa u daarmayna hadduu ilaahay raalli ka noqdo wiilasheenna dhallinyarada halganka iyo waxaa weeyaan iyo maanta fahmine garab aan siina ayaga aan sii dhaqaajina insha allah diin iyo dal iyo dad kalama haraan yacni diin waa wixii la ilaalinayay dal waa wixii wax lagu ilaalinayay dad waa wixii wax ilaalinayay xagee kula haraan marka intaa kadib waxaa kelimad dhinacyo badan taabanaysa kulanka ka jeediyey sheekh isxaaq muudi oo ka mid ah culimada diinta islaamka war maanta waa la kala baxay laba wadaa kala baxday ummad wadadaa qaaday oo jahanamo u socoto ummad wadadaa qaaday janno u socoto ummaddu xaggee ku hogaamina ilaa maanta caalamka waa lala socdaa macluumaadku waad ogtihiin akhbaarta waa lala socdaa adduunku maanta hal qariyuu noqo alaabun baa la wada haystaa un maanta waxaa laisku hayaa wax kale iskuma hay ogaada maxallu siraaca haddaada fahmin qofka dee uu hurdiyaa soo ma waxaa laisku haya waxa wo hadalka ilaaha aan qaadan ilah ilaahay muxuu cirkaan u abuuray dhulkaan muxuu abuuray annaga muxuu kitaabka muxuu usoo dejiyey in lagu dhaqmo in asaga laisku maamulo inaan u hogaansano warka ilaahay inaan qaadano war kale aan u hogaansano maanta waxaa laisku hayaa warka ilaahay aan qaadano ummad baa maanta saa u socota hub u qaadan ummadna waxay hub u qaadata maya war kalaa jira oo warka ilaahay aan ahayn waa maxay war la qortaa jira bini aadamka waxay ku heshiiyaan dastuur dimuqraadiya waxba aan kala qorannay war maanta labadan war baa isgarab yaal qur-aanka waxaad maqlayseen maanta waxa isgarab yaal waa labadan war warka ilaaha aan qaadanno iyo war kale oo asagana qoran labadii warba waa qoran yihiin guddoomiyaha golaha nuqabada wilaayada gado naqiib ibraahim maxamuud cigaal iyo sidoo kale nabadoonka beesha reer axmed nabadoon xaashi carays ayaa iyaguna markooda qaatay kelimadihii ay kulanka ku lahaayeen قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إلهي ومهد بضن أن ما شاء الله هين يعني بعلنا يا الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله إلهي نسوك كل من نوسوك من مجمعا أول كان أي حالتها أنا كمان أنا إيمان دين تام إلهي بنسوت شيء وقت هرانا لسوت شيء وقت أنا وين وتاريخ غير قف وقرن كره أما ما رتها وقلبي جيس إيو شكله الله سعدوه أنا لسوت دكتي intaasoo ummadaha na soo gaarsiisay intaasoo culamaha na soo gaarsiisay een, nabiyada baana soo gaarsiiyey meesha hadda markasta waa la joogaa ayadu marka ma nusqaamiso inay nusqaamso wax laga yaabo ma aha annaga unbaa ka nusqaami kara oo ka, ka baalin karna ma ogin haddaan siduu ilaahay noogu keenay ama noogu soo dejiyey ama naloogu sheegay ama ay tahay aan u qaadanana asalba adduunya wax dhiba naguma gaarisa aakhirana naguma gaara ilaahay waa ballan qaaday inuusan- inayna nagu gaarin haddaan si dhab u qaadano marka insha allah intaas waxaan gaalo oga adkaanay oo taangi geedi iyo waxeedii aan u gubno oon oga adkaanay oon godadka ugu gurnay waa akahaas yarka oo ilaahi subxaana watacaala uu noo barakeeyey oo bismillahi allah akbar inta lagu ridahayo weye ayagana ma artay gantaalka inta halkaa kasoo ridaan geed weyna keenayeen waxba waa u qaban waayeen diyaaradii waxba waa u qaban waayeen waa cid ay ku xiran yihiin male laakiin annagu maxaan leenahay ilaahi subxaana watacaala baan tala saaranay waman yatawakal cala allaahi fa huwa xasbuhu ilaahi subxaana watacaala alla markaan tala saaranay asagun baana kaafiyey beelaha wilaayada islaamiga ee gado ayaa sanadkan kulamo badan la qaatay wilaayada kuwaasoo looga tashanaya arrimo masiidi ah warkii subaxnimo dhegaystayaal oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa